bismillahi raxmaan raxiim barasla waan ku salaamaya adiga iyo dhammaan inta dhegeysanaysaba shirka iyagu wuxuu ku saabsanaa ee maanta aan ku qabanay magaalada muqdisho barnaamijka horusocod oo ah kudlad ay ku midaysan yihiin xildhibaano soomaaliyeed taas oo qorshahoodu yahay in ay yegleelaan ama ay bilaabaan nidaamkii four point fiveka looga bixi lahaa marka waxaa jira warar badan oo laysla dhexyaacayo iyo maxaan ku idhaahdaa wax badan oo saxaafaddu qoraysay marka inaan caddayno mawqifka iyo ujeedada rasmiga ah ee madasha horusocod loo aasaasay ama loo waa maxay ulajeedka saxda ah marka ujeedka saxdii waxa weeye horusocod sidaad og tahayba dastuurkeenu waxa uu sheegayaa in laba sano gudahood xildhibaan kasta uu ku biiro xisbi xildhibaankii ku biiri waayana weliba uu luminayo xildhibaannimada taa marka waxaan si looga gudbo ayaanu diyaarinay qorshe loo lagu dhisayo xisbi xisbiga ka horna inta shuruucda la diyaarinayo inaanu kudlad dadku ay isku urursadaan intii isku xisbi noqon kartaba ay ay isku raacdo marka qorshaha horusocod waxa weeye in ay diyaariyaan nidaam ay ku gaadayaan inay noqdaan xisbi siyaasadeed si dalku uga baxa four point five cabdishiid wa soomaalidu waxay tidhahdaa xalaal dhalaal baa la quutaa waxa wararka la isla dhex maraya keenay waa halka aad ku shirteen oo ahayd nairobi maxaa idiin diiday adinkoo xamar baydhabo kismaayo jowhar garowe meel walba ku shiri karo inaad nairobi aadaan jaamacow xaqiiqda de qofku hadduusa ogeyn khalad buu geli karaa anaga nairobi wax ku shiray ma jiro xildhibaano fasaxa oo qaarba ay meel ka yimaadeen anigu transit baan ahaa waxaan ka imid yurub laba habeen quraan nairobi joogay xildhibaano kalena way sii socdeen qaar kalena waa soo socdeen waa la iswaraystay shaah baa la wada cabay mooyaane wax shiroo ka dhacay ma jiro keliya aragtiduna horey u socotay shirka rasmiga ee kudlada horusocod kii maanta xamar ka dhacay ayaa ugu horreeyey oo aan kaga dhawaaqnay laakiin iswaraysi waa jiray saddex afar shan xildhibaan oo isu timid waxa la buunbuuninaya iyo buuqa badan iyo nairobi baa shira ka dhaceen iyo shirar baa lagu qabtayna wax jira ma aha laakiin isaragya waa jiraan shir ka dhacay nairobina ma jiro gaar oo lagu dhisay madan xildhibaanada hadda sida aad sheegtay kurdadiina ku jira ee horusocod tira ahaan intee dhantiin tiradu dee bilow weeye bilowgana runtii markii la yidhahdo boqol iminka waa ka badan yihiin saacad walba iyo maalin walbana cid baa kusoo darsamaysa marka tirada rasmigaa dee ma fadhido guddi gaar oo diiwaangelinayaa jira guddi gaar oo xeerkii xisbiga qorayaa jira qorshaha anaguna waxa weeye labadan bilood ee fasaxa lagu jiro inaan barnaamijkaas sii ururino d l a la yidhahdo marka fasaxa baarlamaanka laga soo noqdana si rasmiga loo dhiso xisbigii qorshihiisa cabdishiid markii xisbi la dhisayo xisbiyadu kollay mabaadii ayay ku salaysan yihiin maxaa idin asal ah oo aad wadaagtaan si aad xisbi u dhisataan xeerkii iyo nidaamkii iyo qorshihii hadda ayaa la qoraya laakiin ujeedadu waxa weeye in nidaamka four point fiveka laga baxo laakiin detailska xisbiga iyo siduu ushaqayn doono iyo shuruucduu yeelanayo tiim gaara oo aqoon-yahano oo xeer yaqaana ayaa ku mashquulsan oo hadda gacanta kuhaya oo sagaal qof ah ugu dambayntii ma laga yaabaa kurdadan hadda isu tagtay ee xildhibaanada ah iyo dadka kale ee ku biirayaba inay isugu biyo shubtaan wararka la isla dhex maraya ee inaad mooshin ka keentaan ra-iisul wasaaraha jaamaco horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dee waxa iman doona ee maaragtay imaan doona ama mustaqbalka cidna kama hadli karto dabcan xildhibaanadu waxay xildhibaano u yihiin waa waa wakiiladii shacabka waxay dalka iyo hawshiisa iyo siday u socotay inay ilaaliyaanna waa lagama maarmaan laakiin annaga hadda qorshanaga kuma jirto inaan ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama cid kale guddoomiye baarlamaan ama cid kale aan mooshin ka keenno balse waxaan rabnaa inaan gacan ku siino wixii wanaagsan oo ay qabanayaan ka qabanno wixii khaldan oo ay gelahayaan wixii xadgudub ahee la samaynahayo meelaha ay ka gaabiyaan aanu tilmaano dhahna meelaha waa ka gaabisan inaan ayaga gacan siino bilcagsi intii la dhihi lahaa mooshin bay wadaan dhinaca kale inaanu gacan siino aanu diyaar u nahay mana aha qorshaha anagana kuma jirto si cadna inaanu sheegaan rabaa annaga qorshahayaga hadda qorshaha anaga dhow iyo maxaan ku idhahdaa hawsha aanu hadda ku jirno mooshinna kuma salaysna waan ognahay dawladdu inay tahay dawlad cusub maxaan ku idhaha saddex bilood afar bilood jirta waktigii lala xisaabtami lahaa iyo xilligeedii ayna weli gaarin marka ma nihin dadaan mas-uuliyiin ahayna dad mas-uuliyiinaan nahay waana ka xumahay dadka sidaa u fasirayay iyagana waxaan runtii usoo jeedin lahaa inay shaqada ku mashquulaan ayna ku mashquulin madasha horusocod madasha horusocod waa awood waa xoog waa system dhisan oo dhismaya gacanna siinaya dawladda kuna gacan siinaya shacabka ay wakiilka ka yihiin inay ku ilaaliyaan xuquuqdooda iyo maxaan ku idhaahdaa sidii ay horey ugu socon lahaayeen dhinaca kalena waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo adduunka check and balance waa jira meel kasta dawlad kasta wadankaad igala soo hadlaysa iyo meel walba check and balance inuu jirana waa lagama maarmaan wadankay u fiican tahay dadkay u baahan tahay hal system iyo hal nidaam oo keliya dal inuu hogaamiyo sidiisaba uma fiicno waa in check and balance uu jira oo isla xisaabtan u jira sida kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba waxay ku dhawaaqeen waxaan nahay dawlad la xisaabtan ah oo in lala xisaabtamo maaragtay diyaar u ah yaa la xisaabtamaya ma iyagaa isla xisaabtamaya wasiirka maaliyadda ma isagaa isla xisaabtamaya ra-isul wasaar isagaa isla xisaabtamaya waa in la helaa cid kale oo la xisaabtanta marka xisbiyadu siday u dhisan yihiin xisaabtanku wuu iman doonaa laakiin hadda qorshaheena kuma jirto